bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala اllah taعaalى وin kana duu cusraة fanadiraة إlى maysarة وأn تصdquu khayr lakm in kuntum taclamuun wain kaana wain wujida haddii la helo duu cusratin culays mid u saaxiib ah oo deyntii ka cus culays kaga jirto fanadiratun sugasho fa calaykum korkiina waxaa ah nadiratun korasho ama sugasho aada sugataan ilaa maysaratin waqti fudayd intii ka ah wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan raasumaalkii aada ku lahaydeen ayaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddii aada tihiin taclamuuna kuwo wax garanaya haddaad wax garanaysaan wataquu ka cabsada yowman maalin maalinka oo turjacuuna la idin celinaayo fiihi maalinka dhexdiisa ilallaahi alle intii ka ah la idiin celinaayo huma markaa dabadeed tuwafaa waa la oofinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed waa loo oofinayaa maa wixii kasabad ay kasbatay wahum iyagu laa yudlamuuna la dulmin maayo ribada iyo axkaamteeda markuu alla ka soo hadlay iyo sida alla uu ribada u baraka tiray iyo ayatiin xumadeeda markuu rabbi ka warramay ee la tilmaamay qofkii cid ribo kula macaamilay aayaddan intaynan soo degin ka hor markii ay aayaddan soo degtay kadib waxaa laga rabaa inuu raasumaalka keliya qaato intii dheeraadka ahaydna uu ka tago wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun ayaan soo marnay raasumaalkii laftiisii haddii qofku uunan bixin karin raasumaalka waa intii lagu lahaa isaga intii la deymiyey ee ninkaani uu deymiyey ninkaan dheeraadkii garanay laakiin intii uu deymiyey haddii uunan bixin karin see la yeelayaa alla wuxuu leeyahay wain kaana wain wujida haddii la helo kaanadan waa taamo waaye hal marfuucay ku gaabsatay waana duu cusratin bis khabarna ma laha oo waa kaana oo taamo ah faacil bay qaadanaysaa bis marka wain wujida ayaa laga laqbaynayaa wain kaana ay wain wujida haddii la helo duu cusratin nin culays u saaxiib ah oo deyntii culays kaga sugan oo aan deyntii iska bixin karin raasumaalkiiba ma awoodo hadda ma haayo fa nadiratun fa calaykum korkiina waxaa ah oo la idinka rabaa nadiratun sugasho inaad ka sugataan ninkaas ilaa maysaratin ilaa waqti tanaad uu tanaado uu helo ama wax iska bixin karo xaalkiisu fududaado ilaa waqtigaasi inaad ka sugataana waajib idinku ah aayaddan marka laba macnaa ku jira ama laba tafsiir a'imada qaar waxay leeyihiin aayaddu waa caam oo caam marka la leeyahay macnaheedu waxay tahay ribo wixii layskugu lahaa oo haddaan ka soo hadlaynay iyo deyn kasta oo qofku uu qof deymiyey ama xaq kasta oo qofku uu qof kale ku yeeshay qofkiina uunan iska bixin karin waxaa waajiba in la sugto ilaa uu wax ka helayo aayadda markaan sidaa u macnayno waa caam keliya kuma saabsana nin nin deyn siiyey ribo ka sugaayey ee la yidhi ribadaadii ka tag laakiin raasumaalkii qaado ninkaa keliya maahan in la leeyahay ninkaa inaad ka sugataa waajib kugu ah haddii uunan waxba haysanin dayib siyaaqu aayadahan ribada ha la socdo laakiin aayaddu inay caam tahay ayaa a'imo badani ay ku tageen dayib a'imada qaar kalena waxay leeyihiin aayaddu mucsir kasto nin kastoe xaq lagu yeeshay xaqaasna aan iska bixin karin yani waxaan ujeedaa mucsir qowlka hore waxa uu yahay nin kastoo mucsira oo xaq lagu yeesho aan iska bixin karin in la sugto ama ribaha lagu tacaamulo markii hore mayaan lagu tacaamulin qowlkaas marka waa qowl aayadda caam yeelaayo waana qowlu akari ahli lcilmi oo abu hurayre iyo xasanulbasri iyo caamat lfuqahaa ayaa qowlkaas doorteen ibnu naxaasna kaasuu doortay ayb ibnu cabbaas iyo shurayx alqaadi shurayx wuxuu ahaa nin qaali ah oo cali waqtigiisii cuhmaan iyo ayuu qadaha ayuu aada ugu jiri jiray oo qaali buu ahaa caan ah marka ibnu cabbaas iyo shurayx ayagu aayadda waxay yidhaahdeen ninkan la suganaayo waa ninkii ribo laga sugaayey ee ribadiiyaa laga qaadanin la yidhi raasumaal ha laga qaata la yidhi ee hadda aan haynin ninkaas ilaa uu wax ka helo hala suga ribo bisay ku saabsan tahay amaa deymanka kale iyo xuquuqda kale laysku yeesho ninku ama waxa haysto ama younan haysanin waa laga rabaa walidaalika shureyx alqaadi wuxuu dhihi jiray nin haddii loo keeno xaq lagu yeesho ninkiina uu mucsir yahay hala xiruu dhihi jiray ninkaana marka ilaa uu wax ka bixiyo helo ama laga ama si uun uu iska yeelo ama ninkaas uu yidhaahdo ha layska dhaafo waa xiri jiray aayaddaanna isagu marka caam ma ka dhigi jirin ribada keliya ku gaaryeeli jiray labadaas tafsiir baa aayadda ku jiraan ayb ibnu cabbaas laftirkiisana macnahaas u wataa ayb in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahlihaa bayna ka qabsanayaanay leeyihiin alla maadaama uu amray amaanaadkii iyo in la gudo in la gudaa qasaba ama mucsir ahaw ama may qof yacni icsaar aan ku jirin ahaw meeshaan waxaa kale culimmada uga hadlaan aayaddan deynta deynta shanigeedu waa culus yahay nabiga sal alla ly slam wuxuu yidhi nafsu lmu'mini mucallaqatun bideynihi qofka mu'minkaa nafsadiisu waxay u xabisan tahay deynka lagu leeyahay markii la su-aalay nabiga sala alla ly slam ninkii jihaado oo jihaadkaas galo ku dhinto dembigiisa ma la dhaafayaa haa buu yidhi markuu ninkii sii jeestay kaalay buu yidhi maxaa tidhi ku celi ninkii jihaadka ku dhinto dembigiisao dhan ma la dhaafayaa markaasuu yidhi nacam ila deyn waa la dhaafayaa dembigiisao dhan deynta marka laga reebo jibriil baa intaa ii sheegay buu yidhi deyntu marka waa laa aaday la laazim u tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam qofkii loo keeno salaad ku tuka la yidhaahdo wuxuu dhihi jiray deyn ma ka tegey haa maal ninkaan ma ka tegay deynta laga gudo maya ma laga bixinayaa hadduu qof usoo istaagi waayo idinka ku tukaduu dhihi jiray aad buu marka arrinta deynta u cusleeyey nebiga sal alla ly slam salluu calaa saaxibikum ayuu nin yidhi abuu qataadaa yidhi rasuul alla wanaa ka bixinayo adiga waajib ma kugu tahay ma damaantay haa haddaba marka waa yahay buu yidhi waa ku tukaday waxaa kaluu nebigu sal lla ly slam yidhi man akhada amwaala annaasi yuriidu adda'ahaa adda allaahu canhu waman akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafahaa atlafahu allah ninkii dadka maalkooda qaato oo ka daynsado isagoo rabo inuu maalkaas iska soo gudo allaa ka gudaayo waa loo fududayna ninkii dadka maalkooda qaado si uunan ugu keenin oo uga baabi'iyana allaa baabi'inayo isaga meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa markaad deynka qaadanayso niyadaadu inaad guddo waa inay ku jirto oo deynku muhiimad kula leeyahay haddii laakiin aad kanna ka qaaddo kanna ka qaaddo kanna ka qaaddo inaa u guddana aynan kugu jirin adigana baaba-a ilaahay kugu ridaya suuqaanna marka mushkiladaas aad bay u taallaa wuxuu nebigu sal alla ly slam yidhi hadda halkaan aayaddan waxaa lagu sheegay ninka aan waxba heli karin ninka wax haysta isaga ka warran xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen nebigu wuxuu yidhi matlu lghaniyi dulmun ninka haniga ah inuu wax meermeeriyo oo berriyan ku siinaa berri dambe beriga ku xiga yidhaahdo waa dulmi yuxillu cirdahu ninkaa cirdigiisa ayuu xalaaleynayaa cirdigiisa ayuu xalaaleynayaayo ninkaas yacni sidaa dhahayo ninkii deynta uu ka qabay hadduu yidhaha war ninkan waa nin meermeerin badan oo been badan haddii uu yidhaahdo xalaal bay u noqonaysaa leanna wixiina waa ku sifaysan yahay waana dulminayaa ninkan uu wax ka qabo ayb yuxillu cirdahu wa cuquubatahu cuquubaduna waxay tahay in la xabiso qaaliga markii la geeyo deyntu hadduu gudi karo iyada war male xabsiyaa lagu tuurayaa ilaa uu iska bixiyo ayb macaanidaas baa ku jirta waxaa kaloo baa aayaddan looga hadlaa sidoo kale qofkii qof mucsira u kaalmeeyo nebiga sal lla ly slam nin buu ka sheekeeyey beec iyo ku jiray wuxuu dhihi jiray ninka mucsirkaana ha layska dhaafo ninka waxhaystaana waqtigow keena suga ninkaasina khayr ma samaynin weligiis laakiin muslim buu ahaa markii uu dhintay allah marka wuxuu yidhi annagaa uga habboon inaan isaga cafinno aljazaau min jinsi alcamal marka nin dhibaato hayso haddaad ka faydo aakhiraa dhibaatada lagaa faydayaa man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi اdunyaa nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi اlqiyaama qofkii marka qof muslima murug ka faydo qiyaamaa laga faydaa murug deyn ka daranna ma leh ninka ilaahay ka cabsanayo ka xishoonayo ayb aayaddan marka macnahaas weyn bay ku fadhisaa wain kaana haddii la helo duu cusratin culays mid u saaxiiba oo aan deyntii iska bixin karin fa nadiratun fa calaykum korkiina nadiratun sugasho ayaa waajib idinku ah ilaa maysaratin fudayd waqtigii xaggiisa aada sugataan wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan ayaa khayrun lakum khayr badan tii waajibka ahayd waa la sheegay iska sug waay waxaa kasii fiican inaad isaga cafisaba waa labaa lagu sheegay marka meeshaan sadaqadii oo fadli badan iyo wixii waajibka ugu yaraan ahaa ayb wa an tasaddaquuna waa la akriyayey tatasadaquu waayo markaas yaa khayrun lakum idin khayr badan idinku in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa og arrintaa faa'iidada ay leedahay wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah wattaquu ka cabsada yowman maalin ka cabsada maalinka oo turjacuuna la idin celinaayo fiihi maalinka dhexdiisa ilallaahi alla la idiin celinaayo waciid aad u daran waayo war ilaahay maalin ka cabsada alla la idiin celinaayo maalinku waa maalin weyn axadka loo laabanayo hortiisa la istaagaayana waa rabbulcaalamiin laba shay isku dartay marka wattaquu ka cabsada yowman maalin ka dhowrsadoo ka cabsada turjacuuna la idin celinaayo fiihi maalinkaa dhexdiisa ilallaahi la idiin celinaayo qira'a kale waxay leedahay tarjicuuna aayaddanna waxaa la yidhi aayaddii ugu dambayso soo degtay ahayd ilallaahi alle intii kaa la idiin celinaayo uma markaa dabadeed tuwafaa kullu nafsin naf dhammaanteed waa loo oofinayaa maa kasabad waxay kasbatay ayaa loo dhammaystirayaa oo loo taam yeelayaa wahum laa yudlamuuna wahum iyaguna laa yudlamuuna la dulmin maayo marka ribadii iyo ikhlaas istustuskii iyo waxyaabahaas dhan iska ilaaliyo maalinkaasay dhibayaan qofka yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musamaa aayaddan waa atwalu aayatin fi lqur'aan aayad midda ugu dheer qur-aanka weeyaan ribadii iyo axkaamteedii marku rabbi ka soo hadlay ayaa haddana waxaa laga hadlay dadkii riba waa laga xarimay mucaamalo kaloo inay wax kala deyntaan ayaa loo oggolaaday aayaddu marka waxay ka warramaysaa mucaamalo kasta oo dadka dhex marto waqti iyo muddana lagu xiray mucaamalo kasta oo dadka dhex marto ee beec iyo ku saabsan lana muddeeyey oo muddo loo yeelay sidee muddadaas wax layskaga qaadanayaa kalsooni ile maal waayo maalka in la dayacana lama ogole maalkaas maxaa kalsooni u noqon karo sidee wax loo kala qortaa waxyaabahaasay ka warramaysaa iyo markhaatida aayad aad u axkaam badan weeyaan alla marka wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii tadaayantum aad ku mucaamalootaan bidaynin dayn aad kala deymataan oo dayn ku mucaamalootaan ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabay faktubuu qora hu deynkaas qora xaqaasi qora ayb intan marka idaa tadaayantum bidaynin haddaad dayn kala deymataan deyntaasi marka waxaa soo gelaayo qardi qardiga waxaa la yidhaha ninka inaad lacag deymiso lacagaan rabaa uu ku yidhaahdo ideymi anaa ku siinayo hoo ayb qardi waayo kaas waxaa kaloo aayadda soo gelaayo beyc la yidhaha baycu salam beyca salamku isaguna wuxuu yahay beycu mawsuufin fi dimmati tii hadda lacagtii baa laysdeymiyey middaani badeecadii baa laysdeymiyey nin baa nin u imaanayo markaasuu leeyahy lacagtii waatanaa lacagtaan iga qaad baabuur ama shay sidaa iyo sidaa iyo sidaas u eg waqti hebel ii keen shay baa laysla tilmaamayaa tilmaan uu shaygaasi ku caynoobaayo lagu garan karo lacagtii iyo hamankii lagu gadanayaa la hormarinaa raasumaalkii baabuurkii ama mabiicdii shaygii badeecadii baa ninkan laga sugayaa waqtigii laysla ogolaaday labadaba aayaddu way ka warrameen midna qardi baa la yidhaha midka kalena salam ayaa la yidhaha marka ribadii waa la yska reebay mucaamalo kalea la fududeeyey oo shay maqan ayaa la kala gadanaa lacagtii baa la hormarinayaa shaygiina waa la keenayaa ayb baycu mawsuufin fi dimma ayaa la yidhaha waa baycu salam ayb labadu marka ilaa ajalin musaman marka la leeyahay laba arrinay ku kala duwan yihiin marka marka lacag laysdeyminaayo waqtiga shardi in laga dhigaa qasab maaha ayb ajalku beeca iyo salamku waa ku laazima laakiin deyntu laazim maaha laazim maahan markaan leenahay haddii ninkan uu ninkan lacag ka deynto ninka wax deyminaya maahan inuu yidhaahdo ilaa wa ilaa aniga waqti hebel iyo meel hebel igu sii xoogaa markaas nafci baa meeshaas laga urina qardiga iyo amaahduna haddii nafci ku jiro riba wa kullu qardin jara manfacatan fa huwa riban ninkaasi marka waqtigaa iyo waqtigaa ka hor ima sii kartid lama ogola wuu dhihi karaa laakiin ugu dambeyn waqtigaas isii lacagtan deyntii ii keen haddii ninkii uu ka hor soo keeno uu fududeeyo waa in laga qaataa mana la dhihi karo waqtigii weli lama gaarin qaad lacagtan ma raba aniga waqtigii ii keen taas laazim maaha hadda hadduu lacag ka deynto sanad kadib laysku ogaa ballantu sanadkaasi laazim maaha ka hor waa la dhiibi karaa haddii ninkan uu yidhaha warani lacagtii waa iga fududaatay waa kan maya sanadkii hala gaaro macnaa ku jira meeshaas waana qalab ayb marka ajalku marna waa laazim marna laazim maaha haddii wax la kala gadanaa waa laazim oo ninkaasi ka hor haddii uu ninkan lacag u dhiibo uu yidhaha baabuur ii keen bil hebel waqti hebel waqtigii ka hor ninkan waxba laguma laha hala gaaro horta waqtiga deyntii laakiin ninkan la siiyey waqtigaas waqti ka horeeya hadduu soo diyaariyo uu keeno markaa qaadanayo ma soconaysa marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuha hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa tadaayantum dayn haddaad ku mucaamaloonaysaan bidaynin ah ku mucaamaloonaysaan dayn ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabay waqtigu marna waa laazim in la buuxiye marna laazim maaha waana kala sheegay faktubuuhu faktubuu qora hu xaqaas iyo deynkaas dhiga oo qora kitaabadaasi marka muxuu noqonaa xukunkeedu waajib miyaa mase kitaabadu iyada waa sunno culummadu waxay u badan yihiin sunno inay tahay ayb qaar ahlucilmiga ka midana waa farad waajib ah bay yidhaahdeen ayay ahayd markii dambena waa la nasakhay aayadda waxaa lagu nasakhay wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda waxba lama qoraayo rahan ama diboosidaa la kala dhigana qoraalku inuunan waajib ahayn aayaddaasaa tusayso waa aayaddaasaa nasakday dheheen laakiin markii hore waajibu ahaa laba qowlan hadda hayna mid waa sunno waa ka loo badan yahay maye waajibu ahaa laakiin waa la nasakhay fa in amina bacdukum bacdan falyu'addi ladii tumina amaanatahu baa lagu nasakhay dayib labadaas war baa meeshaas ku jira aayaddu waa mansuuqa dadka yidhina abu saciid yaa ka mida alqudri radia allaahu canhu kitaabadaanu laakiin waxaa xoog badan inay sunno tahay haddaan la kala qoranin dembi ma la ma la gelin ayb laakiin in la kala qortaa wanaagsan faktubuu qora hu xaqaasi qora see loo qorayaa marka kitaabada iyo qoraalku ogow waa dariiqo xuquuqda lagu sugow waa dariiq ka mida duruqda maalka lagu xifdiyo in la kala qorto hab kale oo maalka lagu kala xifdiyana aayadda dambaa sheegi doonto walyaktub ha qoro baynakum idinka dhexdiinna kaatibun mid qora ha qoro dhexdiinna walyaktub ha qoro baynakum idinka dhexdiinna kaatibun mid qoraa bilcadli cadaaladna ha ku qoro ayb ama kaatibka oo bilcadli cadaalad ku dheehan cadaalad ha ku qoro waxna yownan ku siyaadinin yownan yyownan nuqsaaminin walaa ya-ba iyounan diidin kaatibun mid wax qoraayo iyow diidin an yaktuba inuu qoro kamaa sidii callamahu llaahu alla uu u baray yacnii sidii alla u jideeyey axkaamta wax ha u qoro ayb walaa ya-ba kaatibun marka ninka wax qoraya iyounan diidin ma waxaa laga qaadanayaa iyadana marka qoraalkaasi ninka haddii la yidhaha warkaale wax noo kala qor waajib inay ku tahay leanna yownan diidin baa la yidhi meesha iyadana qofka kaatibka qasab miyay ku tahay inuu wax u kala qoro shahaadadiina iyadana waa la mid warkaale markhaati noo noqo waajib miyay noqonaysaa ahlu cilmiga qaar waxay ku tageen inay waajib tahay haddii laga dalbado wahuwa qowlu mujaahid sidaana mujaahid baa qabo xasanulbasri isaga wuxuu yidhi nin kaloo u qoro nin u markhaati fura hadduusan joogin meesha inuu qoraa waa waajib cid kaloo u qortaa ma joogto waa waajib haddii laakiin dad badanoo u qori kara ay jiraan warniyow kaale wax noo qor idinma qoraayo nin kaley u tegi karaan waa iska fardu kifaayoo kale ayib sidaasuu u wadaa xasanulbasri ahlu cilmiga qaar kalena waa sunnay dheheen arrintan ayb saddexdaas qowl baa jirta walaa ya-ba yownan diidin kaatibun mid wax qoraayo an yaktuba inuu qoro warkaale wax noo qor haddii la yidhaha yaanu diidin kamaa sidii inuu u qoro callamahu llaahu alla ou jideeyey ay kamaa sharacahu llaahu sida alla jideeyey waxa u qoro falyaktub ha qoro isaga kaatibkii walyumlil ha yeeriyo alladii kii ha yeeriyo alxaqu xaqa caleyhi korkiisa oo ku sugnaanayo ninka deynta la qaadanaye lagu yeelanayo xaqa ninka mar walba lagu leeyahay isaga ha yeeriyo maxaa ku jira marka yeerintaas iqraaraa ku jira waa qiraar labada qof marka nina waxbaa laga qaatay nina waxbuu qaatay ninkan wax qaatay xaqa lagu leeyahay iyo isagaa laga rabaa inuu wax yeeriyo waa qoraya wuxuu leeyahay waxaad qortaa anigoo ah hebel hebel ninkaas hebel taariikhda intaas tahay yaan waxaase waxaas ka qaatay waxaas igu leeyahay isagaa laga rabaa inuu qoro leanna iqraar baa ku jira markhaatidiina waa dhegaysanaya hadhow waa ka markhaati furi karaa ayib shareecada balfiiri sida ay wax u kala nidaamisay meeshaas marka de dadkeenna inagu hadda markhaatiyaalka iyo noqdo iyo kuwa wax qoraayo wax aynan kuwa wax qorayo iyaga wixii loo sheegayba qoraane markhaatiyaalka dhul iyo wax marka la kala gadanayo waxaan ku aragnay sida qaalibkaa wax uu ka og yahayba male waxaan uu ka markhaati furayo hebelow kaalay waa la keenay meeshaan suulka saar dhab wax uu suul saaraayana maba akrinaayo xataa warqadii ma akrinaayo hortiisa laguma akrinayo berri haddii laysqabto waan aragnay iyagoo inta isqabtay waxaan aragnay maxaad ka markhaati furtay adiga maalinkii labadaa nin wax kala gadanaayeen waxba kama ogiyo ku leeyahay marka taasi markhaati maahan qofkuna inuu ilaahay uga cabsado waayo wuxuu ka markhaati furaayo waa wax uu yaqaan inay tahay ha lagugu aqriyo wixii aada og tahay ma aada arkayso ama maqashay ka markhaati kac ayib falyaktub ha qoro walyumlil min alimlaal imlaal marka waxaa weeyaan luga fi limlaa imlaa iyo imlaal labadu isku macno way ayb falyumlil ha yeeriyo ayb walyumlil ha yeeriyo alladii kii alxaqu xaqa calayhi korkiisa ou ahaanayo ha yeeriyo isaga walyattaqi illaaha alla ha ka cabsado rabbahu rabbigii iska lahaa ee abuurayna ha ka baqo walaa yabkas yownan nuqsaaminin minhu xaggiisa xaqaas minhu min alxaqi xaqa xaggiisa shay-an waxba yownan ka nuqsaaminin markau wixii yeerinayo waxba yownan nuqsaaminin wax yar iyo wax weynba ha sheego walaa yabkas yownan nuqsaaminin minhu xaal xaqii uu ka ahaaday shay-an waxba yownan ka nuqsaaminin fa in kaana haddii uu yahay alladii kii alxaqu xaqa calayhi korkiisa ou ahaaday safiihan mid doqona haddii uu yahay dabaal ah ow amase daciifan mid taag daran haddii uu yahay ow amase laa yastadiicu ounan awoodaynin an yumilla inuu yeeriyo haddaanu awoodaynina aflaawo uu yahay oo qof hadli karaa uunan ahayn huwa isaga inuu yeeriyo haddii uunan awoodaynin falyumlil ha yeeriyo waliyuhu waliyu lxaqi maalka ninka iskale isaga ha yeersada markaas ha yeeriyo ayb waliyu lxaqi damiirkaas marka laba macnaa ku jira waliyulxaq maalka in loo celiyo ibnu cabbaasaa sidaas wato waliyuhu waxaa kaloo la dhihi karaa waliyu daciifi wasafiihi ninkan safiihe doqonkee wax qaadanayo isaga hadda amaan wax yeerin karin ninka weliga u ah ee maalkiisa iyo hawshiisa u maamulaya isaga ha yeeriyo xaqa ha qiro laba macno ma tahay marka waa laba tafsiir labada tafsiirna damiirkaas meesha u noqonayay ku kala xiran yihiin ayib fa in kaana aladii kii haddii uu yahay uu ahaaday alxaqu xaqa calayhi korkiisa kan uu ahaaday safiihan mid doqona safiihan marka matalan waxaa weeyaan qof iska mubadira waaye ama waa nin markaasi yacni si kaleba ay safaahayo doqonnimo u haysato ayb ama ilmo yaryar waaye ow amase daciifan mid taag daran haddii uu yahay waa nin waayeel ah oo hadda yacni aan soo istaagi karin oon waxaqo aqrin karin ama yacni dacfigaa taagdarridaa ay hayso ow amase laa yastadiicu inuusan awoodaynin haddii uu yahay an yumilla inuu yeeriyo huwa isaga inuu yeeriyo nafsadiisa inuu yeerintii la baashiro haddii uunan awoodaynin falyumlil ha yeeriyo waliyuhu maalka ninka iska leh ninka deynta laga qaadanayo ninka lacagta laga qaatay ee ma ee mabiicda loo keenayo isaga ha yeeriyo oo ha yidhaahdo qor ninka hebel hebel hebel la yidhaahdo maalkaasu iga qaatay ibnu cabbaasaa sidaas wato waliyuhu falyumlil ha yeeriyo waliyuhu ninkaas daciifkaa ama ilmaha yarkaa ama ninka aan hadli karin een dhawaaqi karin ninka weliga u ah ha ku qiro oo maalkii isaga ha yeeriye markaas bilcadli cadaalad ha ku yeeriyo si jawr iyo aanay ku jirin ha ku yeeriyo ayb wastash kitaabadii marka halkaasaa looga soo baxay wixii in la kala qorto qoraalkii in la sameeyo yaa yeerinaayo ninka maalka laga rabo dushiisa u saaran yahay haddii isaga uunan yeerin karin weligiisa yeerinaayo ama weliyulmaal ninka maalka laga qaadanayo wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum hadda markhaatidii baa la gelaa marka markhaati baa la sameynaya wastashhiduu markhaati geliya shahiidayni laba markhaati ah min rijaalikum labadaasoo min rijaalikum raggiinna ka ahaaday fa in lam yakuunaa haddaynan ahaanin markhaatidu rajulayni laba nin haddaynan ahayn fa rajulun nin iyo wamra'ataani iyo laba haween ayaa yashhadaani markhaati furaayo ama fa falyashhad ha markhaati furo rajulun nin iyo wamra'ataani laba haween miman ah tardawna aada ku raalli tihiin aada ka raalli noqonaysaan oo min ashuhadaa'i markhaatiyaalka ah an tadilla sidaa maxaa loo yeelayaa an tadilla bian tadilla inay hilmaanto ixdaahumaa labada naag middood ay hilmaanto fa tudakira ay xusuusiso ixdaahumaa labadooda midda al ukhraa kale ay xusuusiso ayb halkan marka axkaamtii markhaatidii baa halkan lagu tilmaamay laba markhaatiha loo galo markhaatiyuhu dhowray u kala baxaa shaygu haddii uu yahay waxaa jira waxyaabo afar ka yar aan la ogolayn oo niman ah weliba markhaatida afartan nisaabkeedu gaaraayo waa zinada nin baa raba dad baa waxay rabaan inay ka markhaati kacaan nin iyo naag inay iska zinaysteen waa inay horta rag yihiin afarna cadadkoodu waa inuu yahay wixii maal ku saabsanna labaa ku filan laba nin ama hal nin iyo laba naag yaa ku filan qaybna waxaa weeyaan hal markhaati oo nin ah baa la ogol yahay qaybka halka markhaati oo ninkaa laga ogol yahayna waxay tahay bisha ramadaan bil ramadaan markay bilanayso hal nin baa ku filan oo markhaati ah marka markhaatiyuhu midna waa nin waa bisha ramadaan wixii maal ku saabsan laba nin ama nin iyo laba haween zino iyo baabkeedna afar wixii intaa ka soo haro xuquuq alle ku saabsan nin unbaa ka markhaati galo labana inay ahaadaana qasaba markaatidii marka waa taas marka alla wuxuu leeyahay wastashhiduu markhaati geliya shahiidayni laba markhaati a markhaati geliya kuwaasoo min rijaalikum raggiina ka mida min rijaalikum markii la yidhi kuwa xortaawo addoonkaiyo markhaati ma galo min rijaalikum marka la yidhi rijaasha la sheegayana waa inay muslimiin haddana ay yihiin ayb shahaadada marka aqbalitaankeeda ilaa toddoba shardi bay leedahay waa inuu muslim yahay qofka markhaati furaayo waa inuu xor yahay waa inuu caqli u saaxiib yahay oo uusan waalnayn afar waa inuu qaangaar yahay shan waa inuu cadaalad ku sifaysan yahay cadaalad waa an yakuuna musliman waa inuu muslim yahay oo xaaraan n muslimadii waa sheegnay cadaaladda meeshaani waxay tahay alla ka cabsi inuu leeyahay xaaraanta nin ka dhowrsado waajibaadka aan dayicin inuu yahay waa shan walmuruu'a waa nin akhyaara inuu yahay oo waxa isagoo kale akhyaarnimadiisa dhaawacaya waa inuu ka fogaado lix midda toddobaad waxay tahay intifaa'u tuhma ninkii waxaa laga yaabaa inuu markhaati galo laakiin tuhmad baa jirto markhaatidiisa aan loo aqbalaynin maxaa ka mid a maalan waalidkiisu u markhaati furaa wiilkiisiibuu u markhaati furayaa ilmihiisii ma la aqbalayo isagoo shuruudihii buuxiyey iska tagaa la leeyahay leanna adiga wiilkaaga inaad nafci usoo jiidaa badan ayaa la tuhma aabbahaa iyo hooyadaa awowgaa ayeydaa nafci baad usoo jiidaysaa iyaga inaad u markhaati furto shay nafci u keenaayo ma lagaa yeeli laakiin haddaad iyaga ku markhaati furayso dhib u keenaysa ka waran waa la aqbali karaa markaas leanna sida badan ninkaasu cadaalad unbaa ka keenaysa meel kalena tuhmada waxaa ka mid a nin baad markhaati ku furtay inuu dilay qof adigiina ninka markaas yacni nin baa yacni ninkaasina adigu waxaa tahay marka dhimashaad ka markhaati furaysa dhimashadaasina adigaa dhaxal kugu jira waxaad leedahay ninka hebel la yidhaahdaa ninkan dilay ninka dhintay adiga iyo ninkana ninka dhintaa isla dhexlaysaa tuhmad baa imaan kartoo ninkaas haddaad adiga ku markhaati furtoo ninkaa inuu dilay dhaxalkiibuu ka baxa dhaxalkii markuu ka baxana adiga kaligaabaa maalkii qaadanayo ma lagaa yeelayo tuhmadu waxyaabahaasaa ka mid a wixii adiga nafci kuu keenayana ma la ogola ayib tuhmadiina marka waxyaabahaas baa ku jira intaas marka waa in laysla helaa gaaladuna iyagu markhaati ma galaan hal mar maahane suuratulmaa'idaan ugu tegaynaa yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum ida xadara axadakum اlmowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum ow aakharaani min gayrikum hal mar bay markhaati galaan suurat lmaa'idaan ugu tegaynaa oo weliba laysku khilaafsan yahay ma la nasakhay mase maya ayb markhaatidii marka axkaamteedii iyadana waa taasa wastashhiduu markhaati geliya shahiidayni laba markhaati min rijaalikum kuwaasoo min rijaalikum raggiina tilmaamaha la sheegay leh ka mid ah fain lam yakuunaa haddaynan ahayn markhaatiyaalku rajulayni laba nin haddaynan ahayn falyashhad ha markhaati kaco rajulun hal nin iyo imra'ataani laba haweene mimanna ha markhaati kacaan tardawna aad ka raalli tihiin kuwaasoo miman ah tardawna aad ka raalli noqonaysaan diinkooda min ashuhadaa'i markhaatiyaalka xaalay ka ahaadeen ayb haddana marka miman tardawnada miman tardawnadaan cadaaladdaa laga qaato in cadaalad shardi ay tahay haweenkii marka maxaa laba looga dhigay an tadilla bian tadilla inay ilowdo ixdaahumaa middood fatudakira markaa ay xusuusiso ixdaahumaa middoodii alukhraa kale ay xusuusiso haweenkii marka arrimahan marka maalka iyo waxaa ku tacalluqo hilmaankooda ku badan iyagu marka meelo aynan iloobin baa jirto dhalmada iyo yacni waqtiga uurka iyo waxyaabahaas ku saabsan mawduucyadaasi badanaa ma iloobaan haweenka oo iyagaa ragga uga xasuus badan laakiin arrin maal iyo maalin wax dhacay iyo ilowshiyahooda waa ku badan yihi haddii marka haweenkii mid ay ilowdo ta kale waxaa loogu kabaysay iyada u xasuusiso ayib xadiidkii nabigana wuxuu ahaa haweenka ma ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli alxaasimi min ixdaa kuna caqliga naqsiga uga jiraa waa maxay alaysa shahaadatu lmar'ati tacdilu alaysa shahaadatu lmar'atayni tacdilu shahaadata rajuli oo kama qaado laba mar haween hal nin soo markhaatidiis ma dhamma ayb nuqs marka ceeb iyada hadda kuma aha maxay saas u noqotay ma la dhahayo allah u abuuray sidaas ayb macnana waa ku jiraa dabcan oo haweenku hadday mar walba xusuus bataan oo wax kastaa ay xisaabtamaan ee rag iyo haween maba isdhaqi lahaynba gurina ma dhaqmeen ilmana lama korsadeen haddaynan iyadu hilmaan dhoweyn oo laba ragoo guri isla joogo un ay noqdaan adduunkan saan ma ahaadeen xikmad rabbi baa ku jirto gaalada shayaadiinta iyagu fal yaquuluu maa yashaa-u leanna iyagu waxay yidhahdaan diinka naagtay yacni haweenkii baa hoos loo dhigay kanaa la yeele saanaa la yeele haweenka quwadooda caqliga iyo quwadooda jismiga labadaba ninka waa ka yartahay ayb iyaga laftoodan xukumaynaa gaalada oho inay ka yar tahay waxaa u daliila waktiga ninku uu ku noqdo benshan uu ku galo iyo waktiga haweentu ku gasho maxay isku mid uga dhigi waayeen haweenkiina da-yar bay ku galayaan benshanka howlgabnimada taqaacudka ay ku galaan nimankuna da- badan ilaa lixdan ee shan iyo ayay sii gaaraan nimanku leesh marka loo maxaa ugu kala badinaysaan idinku ma haweentaad marka cadaalad darro ku samayseen taasi marka dadka muslimkaa inay ka yeelaan maaha waa soo jeeda inay soo jeedaan waayo dadka muslimkaa diinkoodana inaan naqsi iyo lagu taagtaaginin isagiiba qiyam aan lahayn oo akhlaaq iyo qiyam aan lahayn oo noloshu dhib ku tahay inuu yidhaahdo qiyam iyo akhlaaq anaa aqaano diinkiinana waa fool xun yahay waxaas qof muslima in qalbigiisu gasho ma aha ayb ayb macnahaasaa marka haweenkiina ku jiro walaa yaaba ashuhadaau idaa maa ducuu walaa ya'ba yownan diidin ashuhadaau markhaatiyaalku yaynan diidin idaa maa ducuu idaa ducuu haddii loo yeero markhaatidii haddii loo yeero yaynan diidin maada waa zaa-ida waayo marka waa sila macno tawkiidna waa wadataa maada badana hadday idaa ka daba dhacdo waa zaa-ida ayb wuxuu yidhi yaa saaxibii qud faa'idah maa bacda idaa zaa-ida maa idaa ka gadaal dhacdo zaa-ida waayo yihi faa-iida taas qaado idaa maa ducuu ay idaa ducuu waay haddii marka loo walaa yaaba shuhadaau markhaatidii yaynan diidin idaa maa ducuu idaa ducuu haddii loo yeero yeeritaankan waa goormo laba macnoba waa suurtagal marka hore ee wax la kala qoranayo warkaalaha markhaati noo noqda waa yeerid idaa maa ducuu waxaa kaloo noqon kartaa waa markhaati fureen waa loo markhaatidii bay qaadeen waa loo marna waa xambaarayaan markhaatida marna way gudanayaan marka ay gudanayaan oo loo baahdo warkaale waa la ishaystaa markhaatidii fur inuu diido maaha labada xaalad weliba midda dambe aad u daran wax kaleba haddaysan jirin isaga keliya uun xaqaani og yahay xaqiina uu dayac maayo laasim weeyaan marka inuu furo markhaatida walaa taktumu shahaadata waman yaktumha fainahu aatimun qalbuhu baa imaan doonta marka hore laakiin warkaale markhaati ii noqo waa iska markaasi waajib maaha qofka inuu yeelo haddii dad kale ay heli karaan dad kale ha doontaan haddaad doonto aniga markhaati ma geli kari waa dhihi kartaa walaa yaaba shuhadaau markhaatida yaynan diidin idaa maa ducuu idaa ducuu haddii loo yeero walaa tas-amuu hanoogina an taktubuu inaad qortaan hu xaqii inaad qortaan sagiiran mid yar kaana ahaayaya ow amase kabiiran mid weyn ahaayaya ilaa ajalihi waqtigiisa intii ka ah ilaa waqtigiisa inaad qortaan ha ka noogina halkaana waxaa la leeyahy wax waaweyn keliya un ha qorine wax weyn iyo wax yar baqdhiga oo qora shay yar haddaad kala daynsanaysaan qora xadiidka nebiga wuxuu aha sal alla cl slam saddex ilaahay ducadooda ma aqbalo waxaa ku jiray nin nin wax deymiyey oo aan ka qorin ama markhaati u yeelin aan markhaati u yeelin xadiidkaas marka see loo fasira tafsiirkiisu wuxuu yahay ducadiisa lama aqbalo waay waa ducadiisa ku saabsan qadiyadaas oo ilaa wax kale waa la aqbala ninkaani ninbuu dayn siiyey kama qorin markhaati ma samaynin hadhow waa laysku inkiray isagii hadduu gacmaha kor u taagto yidhaa ilaahi ilaahu ninkaas xaqayga uu qabaa iga qabo ma la aqbalaya leanna isagii baa taqsiir sameeyey macnaheeduna maaha ninkaas inuu xaqa haysto waa u bannaan tahay ma aha kaasna uma bannaano laakiin ninkan gabadfalu sameeyey shay yar iyo shay weyn marka maaha in laga tago qoraalkiisa walaa tasnamuu hanoogina an taktubuu inaad qortaan hu xaqa inaad qortaan sagiiran kaana mid yar ahaaya sagiirantu marka waa qabar oo likaana kaanadaasna waa lasoo qadara sagiiran mid yar kaana alxaqu xaqa ahaayaya ow amase kabiiran mid weyn ahaayaya ilaa ajalihi waqtigiisa intii ka ah inaad qortaan haka noogina ilaa ajalihida marka taktubuuhuday ku tacalluqaysaa meeshaas marka waxaan aada u laaxidnay marar badanna aan aragnay dad badan oo is haystana aan la kulan aan aragnay mushkilada annagana haysata waxay tahay waxba lama qoro dadkaas wax kala mucaamaladu dhex martay ama wadaadda ha ahaadaan ama dad caamaa ha noqdaan dad wax bartay ha noqdaanoo hadda wax qoraalkii iyo adduunyadii iyo wax ka yaqaano dad wax bartay ha ahaadaan soomaalidii waxaan ku aragnay wax wax qoraa inay ku yaryihiin hadday wax qoraanna sidii saxda ahayd uma dhigaan ama taariikhdii baan loo yeelaynin lan haddaan wuxuu taariikh loo yeelin markhaati loo samaynin inaad adiga dhigatay inuu nin kala dhigtay maxaa laga garan waxba lagama garanayo kuwa wax kuwa yacnii wax qorana waxaan ku aragnay qoraalkoodu waa eber ma saxsana intooda badanna waxba ma qoraan ma fiicna marka sidaas sharcigiina waa kana waxaa la qor waxaa la qor uu leeyahay waxaan marka mucaamalaadkan ama transactioniskan waxaan marka ayi mucaamalo marka la qoraayo waa in layska qoraa ama rahan ha ahaato beec ha noqdo dayn la kala gelaayo ha noqdo shay kastaa in layska qoro macnaha ku jirana aay aayaddaa tilmaami doonto waayahay daalikum kiinaasaa aqsadu cadaalad badan cind allaahi ilaahay agtiisa alla daalikum kiinaas oo qoridda ah ayaa aqsadu toosnaan badan yacni cadaalad badan cinda allaahi ilaahay agtiisa wa aqwamu toosnaan badan lishahaadati markhaatida u toosnaan badan wa adnaa iyada ayaa ugu dhowaanshiyo badan allaa tartaabuu inaydnan shakinin ilaa an takuuna inay ahaanayso adtijaaratu tijaaradu inay ahaanayso maahane tijaaratan tijaaro tijaarada oo xaadiratan taagan hadda taagan tudiiruuna tijaaradaasoo tudiiruuna aada kala wareegsanaysaan haa iyada baynakum dhexdiina aada ku kala wareegeysaan dukaan baad gashay waxbaa kala qaadanaysaan lacagtii waa dhiibtay alaabtii waa soo qaadatay in la kala dhiga looma baahno markaas wixii isa siin hooyo hoo iyo iska ah uma baahna qoraalku laakiin wixii waqti ku salaysan aad baa qoraalka loogu baahan yahay daalikum qoraalkaas ayaa aqsadu cadaalad badan cind allaahi ilaahay agtiisa meeshaan marka xadiid waxay keenaan nabiyullaahi aadam markii la abuuray dhabarkiisii baa durriyadiisii laga soo saaray wuxuu ka dhex arkay nin dhallinyaro oo aada u qurux badan ninkan cumrigiisa waa meeqo sano lixdan meelahaasaa la yidhi markaasuu yidhi aad buu marka uga calool xumooday markaasuu wuxuu u siyaadiyey afartan sano cumrigayga ugu dar buu yidhi alla yaan ka siiyey waa la siiyey markaas baa marka nabiyullaahi aadam waqtigii marka dhimashadiisii iyaa loo yimid markaasuu wuxuu yidhi afartan sanaa waqtigayga ka dhiman malakulmowdkiiba wuxuu yidhi waa igu soo hormartay ambiyay ahaayeen iyagu waa loo waxyoon jiray waana loo sheegi jiray markaasaa markaa waxaa la xusuusiyey alla uu xusuusiyey afartankii daawuud oo ugu daray nabiyullaahi daawuud buu ahaa ninka markaasuu yidhi aadam waa iloobay durriyadiisiina waa hilmaameen hilmaanku marka halkaas ka socda dayib ibnu kathiir marka wuu keenaa xadiidkaas waxaa munaasaba marka si hilmaankii yacni looga hortago in la qoro wixi daalikum kiinaasaa aqsadu cadaalad badan cinda allahi ilaahay agtiisa wa aqwamu isagaa toosnaan badan lishahaadati markhaatida sabab haddii markhaatidii iyo wax walba la qoro leanna ninkan markhaatidaa laftiisu waxbuu iloobi karaa shaygii haddii la qoray ma iloobayo markaas warwarqadii aan meesha ku qornay soo bixi buu leeyahy wau arkaa waa xusuusana shahaadadii iyo marka markhaatidiina taasaa u toosnaan badanoo in layska qoro amase markhaatidii haddaan la qorin cid markhaati furtayba la garan maayaan waa markay meesh meel lagu qoro markhaatidiisi loo garto wa adnaa iyadaas ayaa dhowaanshiyo badan allaa tartaabuu inaydnan shakinin maxaa lagu shakinaa fi shahaadati markhaatida inaydnan ku shakinin inta laysdaba dhigay bal arag ilaa an takuuna inay tahay maahane adtijaaratu tijaaradu inay ahaanayso tijaaratan tijaaro marka tijaaratanta dambe waa khabaru kaanada atijaaratuna ismu kaana waa lasoo qadara waxaa kaloo ban qiraaa ay tahay ilaa an takuuna tijaaratun xaadiratun haddii sidaa marka la yidhaha kaanadu waa taamaho ilaa an takuna ilaa an tuujada tijaarat in la helo ayb waduu tamaamin maa birafci yaktafi marfuucaasay ku gaabsana ayb ilaa an takuuna inay ahaanaysa maahan atijaaratu tijaaradu tijaaratan gana tijaaro ganacsi tijaarada oo xaadiratan hadda taagan tudiiruuna aada wareejinaysaan haa tijaaradii baynakum dhexdiina aada ku wareejinaysaan hooyo hoo aada is leedihiin falaysa calaykum korkiin markaa in la qoraa daruuri saas ma falaysa calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun wax dembi ah allaa taktubuu inaydnan qorin haa tijaaradaas in aydnan dhigin oo aydnan qorin dhib ma laha dembi ma ahan korkiina wa ashhiduu markhaati geliya idaa haddii tabaayactum aada wax kala gadanaysaan marka aada wax ka yaan la qorin markhaatiha layska sameeya dee la raba waashhiduu markhaati geliya idaa haddii tabaayactum aada wax kala iibsanaysaanna markhaati sameeya iyada lafteeda in dib laysugu noqnoqday iyo war in layskaga kala keenkeena laga yaabo walaa yudaara yaan la dhibin kaatibun mid wax qoraa walaa shahiidun mid markhaati ana yaan la dhibin meeshaasna marka walaa yudaara kaatibun laba tafsiiraa ku jirto yudaarada in mabni lilmajhuul laga dhigo ficil oo mugayiru siiqa ah walaa yudaara lama dhibo waay markaas kaatibun midka wax qoraayo wax aan tabartiis ahayn yaan la dhibin walaa shahiidun markhaatidiina yaan la dhibin oo markhaatidaas yaa lagu dhibin wixii laga rabo si fudud ha looga oofsado walaa yudaara waxaa kalay noqon kartaa yownan dhibin kaatibun kan wax qoraa yownan dhibin walaa shahiidun markhaatidana yownan dhibin iyaga marka yaynan dhib la imaanin oo yaynan dhihin markhaati makuu furaayo waxaasi sii halkaas yeel dhibkaasna marka lama rabo walaa yudaara lama dhibo kaatibun mid wax qoraayo walaa shahiidun iyo mid markhaati furo lama dhibo ama iyagu yaynan wax dhibin wain tafcaluu haddaad samaysaan maa nahaytukum canhu waxaan idinka reebay haddaad samaysaan fa inahu kaasi fusuuqun daaca kabax weeyaan daaca kabaxa oo laaxiqun haleelaya bikum idinka idin haleelaya bikumtu marka waxay ku tacalluqaysaa sifo wasfi ah oo maxduuf oo lasoo qadarayo wain tafcaluu haddaad samaysaan waxa laydinka reebay fa inahu kaas xumaanta waxaa laydinka reebood samayseen fusuuqun daaca ka tegid waayo daaca ka bixitaan laaxiqun haleelaya bikum idinka idin haleelayo wattaqu llaha ilaahay ka cabsada wa yucallimukum ullahu alla waa idin barbarayaa masaalixdiinuu idinku toosinayaayo rabbi idin barbarayaa wallaahu alleh caliimun mid cilmi badan waa bikulli shayin shay dhammaantiisku ku cilmi badan rabbi marka fiiri diinku wuxuu ka hadlay innaga dhexdeenna mucaamalada ku saabsan baa sidaan oo u kala dhigdhigay maalkeenna markaan dhimanno kabacdina dardaaran uu ka bixiyay habka ay carruurteenna iyo waalidkeenna iyo waxay ku leeyihiin marna saan isaga u caabudi lahayn buu nafara diinku marka waa shareeco kaamil ah uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun laakiin mushkiladu waxay tahay nin kastoo marka uu qeyb maad waxaan maadigaa ka barto wuxuu moodayaa qeybtaas uu bartay diinku inuusan kaba hadlinba markaas haddaad tidhaahdied war diinku war diinka iga dhaafo diinku waxaan kama hadlin uu kuleey u aaminsan yahay wuxuu ku leeyahay marka diinku sida loo ganacsada muu ka hadlay ee diinku waddadan qaabka loo maro iyo siday baabuurta u kala soconayso iyo shuruucdan waddooyinka iyo maa diin ka hadlay buu ku leeyahay diinkuna marka imaa nas ahaanu uga hadlay imaa qawaacid kulli ah buu uga hadlay wax uunan diinku ka hadlin male oo maslaxo adduunyo ku jirto ama mafsado ay ku jirto wixii mafsada ku jirtana diinku waa ka dadka waa ka iga digay wixii maslaxa ku jirtana waa na amray oo waa noogu yeeray ayb wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda wain kuntum haddii aada ahaataan calaa safarin safar korkiisa haddaad tihiin ood ku sugan tihiin walam tajiduu walxaal lam tajiduu aydnan helin kaatiban mid wax idiin qoro aydnan helaynin farihaanun falwahiiqatu shayga lagu kalsoonaanayo rihaanun rahan waayo rahanta oo maqbuudatun layska guddoomaayo lakala qa la qibdoonaayo la qaadanayo fain amina hadduu aamino bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale falyu-addi ha u gudo aladii kii uutumina la ammaaneeyey amaanatahu amaanadiisa ha guto walyataqi illaaha alla ha ka cabsado rabbahu rabbigiisa ha ka cabsado walaa taktumuu ha qarinina ashahaadata markhaatida ha qarinina waman qofkii yaktum qariyo haa shahaadada qariyo fa inahu qofkaas isagu aaimun mid ou dembaabay waayo qalbuhu qalbigiisu wallaahu alleh bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan caliimun kuku cilmi badan halkaana waxaa laga hadlayaa masalatii hore calaaqa la leh waxa la qoraa layidhi qoraalku wuxuu sahlan yahay marka la joogo nin walbaa gurigiisu uu joogo xafiisyadii iyo la taagan yahay notaayadii wax qori lahayd iyo gurigii mar la joogo laakiin safaraa lagu soco qalinkiiba inaan la haysanin baa laga yaabaa nin wax qoraa inaan la heli karin baa laga yaabaa markaas si fudud aan loo heli karin maalkiina de shareecadu waa ilaalinaya maal in meel cidlaa lagu dayaco ma aha ayb maxaa marka kalsooni noqon karo ninkan maalka ka baxay muxuu sii fiirsanayaayo ou maalkiisa maqan oo kusii qancaayo sii fiirsadaa rahan aayaddu marka waxay ka warantay alrahnu fi safar mashruuciyat rahni fi safar safar markaa lagu jiro rahani wax lagu kala kalsooni lagu kala qaato sunnada nebigana waxay tilmaantay iyadoo la joogo oon safar lagu jirinna rahan waa lagu kala waa lagu kalsoonaan karaa oo nebigu wuxuu dhintay maata rasuulu llahi sala alla ly slam wa dircuhu marhuunun cinda yahuudiyin nin buu nebiga yahuudi aba wuxuu ka soo qaatay shaciir ayuu ka soo amaahday dircigiisa cambuurbereedka dagaalka ayuu u dhigay meesha oo rahan ahaan ugu dhigay intaan kaaga keenayo sii hayso yidhi kan rasuulku markaa madiinow joogaa idan rahantu safar shardi uma aha qur-aankiina safaruu sheegay sunnadiina xadaray sheegay rahantu marka baab fiqiga ka mida waaye kitaaburahni buyuucdou ku jiraa waxayna ka mid tahay marka wathaa'iqda maalka lagu ilaaliyo arkaanteedu marka waa saddex raahin waa ninka deynta qaadanaya maalka qabee wax dhigaayo murtahin waa ninka rahanta qabsanayo haysanayo marhuun shayga la dhigay marhuuna la yihaaha deynka la qabana marhuunu bihi saasay fuqahadu kala qaybiyaan mid kastaa marka shuruud buu leeyahay kutubta furuucda ka hadashaa aayaddu marka rahanta mashruuciyadeeda yay ka warantay wain kuntum haddii aada ahaataan calaa safarin safar korkiisa walam tajiduu aydnan helin kaatiban mid wax idiin qoro farihaanun falwahiiqatu kalsoonida maalkaas lagu ilaashanaayo rihaanun rahan waayo rahanta waa maqbuudatun la guddoomay faruhununna waa la akriyay faruhunun marka la akriyo waa jamcu rahni waa jamcu rihaan ayb maqbuudatun marka waxaa laga qaatay ninkan markuu ninkan deynta ka qaatay uu yidhi waxaygii baad qaadatay ama waxbaan kaa sugayaa waxaan sii fiirsadaa ood ii dhigaysaa waxaas iyo waxaas cayntaas hayekeen markuu ka guddoomo oo gacanta uga dhigo rahantaasi waxay noqotay laazim cuquudda labaa loo qaybiyaa cuquud jaa-isa iyo cuquud laazima cuquud labada dhinacba laazim ka ah cuquud labada dhinac jaa-is ka ah cuquud labada dhinac jaa-is ka ah dhinacna ka ah laazim rahanta marka waxaa la yidhaha alrahnu qabla alqabdi jaa-izun wa bacda alqabdi laazimun laazim iyo jaa-iz maxaa laga wadaa lama fasakhi karo waa laazim ninkan deyn baad ka qaadatay waxbaa u dhiibtay ii soo celi ma jirto saa haysanaya goormay kuu soo noqonaysaa mar allaale markaad deynta shilinka ugu dambeeya bixiso haddii aad bixi weyso maxaa la sameynaa marka ama wixii kugu baaba-aanba xoolahaasaa la gadayaa marka rahanta rahantaas marka la gado ninkan deyntiisu ka qaadana inta soo hartayna aduu ku siinayo sida badanna inuu qaadi gadaa fiican leanna dadkan xoogaa ninkan waxaa laga yaabaa cayntan lacagta ay joogtaba inuunan la raadinin lacag badan uu yidhaahdo war lacagtaada kasoo caddaysa maxaa iga galay aniga qiimo kastoon ku helaayo keen waa in qaalin la ogaada marka waxyaabahaasaa marka ku jirto farihaanun falwathiiqatu rihaanun weeyaan maqbuudatun la guddoomay oo ninkii murtahinkaa uu guddoomay mar hadduu guddoomayna noqod ma ma laha ma jirto fa in amina bacdukum wixii furuuc intaa kasii badan dee fiqigaa loo aadaana kutubaha axkaamta fa in amina haddii uu aamino bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale waa deymiyey waa iska aaminay wax rahana ma qaadanin falyu-addi ha guto alladii kii uu tumina la ammaanay ammaanatahu ammaanadiisii ha soo guto asba waa la aaminay walyataqi llaaha allah ha ka cabsado rabbahu rabbigii ha ka cabsado walaa taktumuu ha qarinina ashahaadata markaatida waman qofkii yaktum qariyahaa markaatidii fa inahu isagu aatimun mid ou dembaabay waay qalbuhu qalbigiisa wallaahu alleh caliimun midkii ku cilmi badan waay bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan lilahi ma fi samaawaati wma fi lardi wain tubduu ma fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa shay baa u sugnaaday fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday wamaa baa u sugnaaday fil ardi dhulka korkiisa ahaaday wain tubduu haddaad muujisaan maa waxa fii anfusikum nafihiinna ku jiro ow amase tukfuu aad qarisaan hu maagaba yuxaasibkum idinla xisaabtamee alleh bihi maagaa idinkula xisaabtamee allaahu alleh fayakfiru waa dhaafayaa alleh liman buu u dhaafayaa yashaau uu doonayo wa yucadibu waa cadaabayaa man buu cadaabayaa yashaau uu doonayo wallaahu alleh calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun midkii ku awood badan weeyaan awood ku leh aayaddan markeeda hore sideeda horeba muxkamo miya mase waa mansuuqa yaa laysku khilaafay inay mansuuqo tahay baana xoog badan oo loo badan yahay xadiidkii muslimna sidaasuu tusayaa leanna aayadda daahirkeedu waxay tusaysaa wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah shayga qalbiga idinkaga jiro haddaad wax muujisaan ama qalbiga gashataan waxa qalbiga idink idinkugu jira idinku soo dhacaya alla waa idinla xisaabtamaya saxaabadii marka aada bay u cabsadeen marka waxay yidhaahdeen garanayba waxaanaan samaynaynay laakiin wax allaale wixii qalbiga nooga soo dhacaba haddii na lagula xisaabtamo waa halaagsamaynaa markaasuu nabiga sala alla l slam wuxuu ku yidhi ma waxaad rabtaan inaad dhahdaan sidii ay ahlu kitaab yidhaahdeen oo kale samicnaa wa casaynaa miyaad rabtaan inaad dhahdaan samicnaa wa aطacnaa gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir dhaha markay badiyeen badiyeenoo carabkoodii ku jilcay ayaa aayaddii dambaa soo degtay iyo ta ka dambayso laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha marka wax adiga qalbigaaga kaaga soo dhacoodan iska celcelin karin alla kuu qaban maayo qowl kalena marka isagu wuxuu leeyahay aayaddu waa muxkamo sidaas yacnii si ka duwan buu sheegayaayo aayaddii mansuuqa maaha waa muxkama waxayna ka warramaysaa wixii hadda laga soo hadlaayo waman yaktumha fa inahu aatimun qalbuhu ninkan markhaatida qarinaayo qalbigiisa wuxuu ku haysto iyo wuxuu muujiyaba waa lagula xisaabtama waxaa laga hadlaa marka waa axkaamtaas bis saa darteed aayaddu waa aaya muxkama binaan calaa dalika labadaas tafsiir baa marka ku jirto lilaahi allow u sugnaaday oo keliya maa waxa fi samaawaati samaawaat ku sugan dhexdooda iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday wain tubduu haddaad muujisaan maa waxa fii anfusikum nafihiinna ku sugan qalbigiinna ow amase tukfuu aada muujisaan hu shaygaba yuxaasibkum bihi illaah alla idinla idinkala xisaabtamee fayakfiru waa dhaafayaa fayakfirna waa la aqriyay ayb fayakfir liman yashaau iyo fayakfiru liman yashaau fayakfiru marka fahuwa alla yakfiru waa dhaafayaa waay markaas faadii marka waa raabit jumladana marka waxaa laga dhigayaa jumla ismiya iyadaasaana marka waxay dhacaysaa jawaabu shardi iyay dhacaysaa jumladuna jumla ismiya iska noqonaysaa huwa yaa loo soo qadareeyay ama fallaaho yakfiru marka la yihaaho fayakfiru alla waa dhaafayaa liman buu u dhaafayaa yashaau ou doonayo wa yucadibu waa cadaabayaan man axad yashaau ou doonayo wallaahu alleh calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun kii awood awoodow aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun aamana arasuulu rasuulkii waa rumeeyey bimaa kiibuu rumeeyey unsila la dejiyey ileyhi xaggiisa loo soo dejiyey min rabbihi rabbigii xaggiisa xaalow ka ahaaday waalmu'minuuna mu'miniintiina waa rumeeyeen min rabbihi haddaad doontana xaaley haddaad doontana min rabbihi xagga rabbigii lagaga soo dejiyey unsilada haddaa rabto ku tacalluj kullun dhammaan mid kastaa aamana wuu rumeeyey bil kullun dhammaan mid kastaa rasuulkii iyo mu'miniintiina aamana billaahi allou rumeeyey wa malaa'ikatihi buu rumeeyey wa kutubihi buu rumeeyey wa rusulihi ayuu rumeeyey laa nufariqu yaquuluuna waxay dhahayaan laa nufariqu kala geyn mayno bayna axadin axad min rusulihi rusushiisa ka mida kuwa kale ka geyn mayno xagga iimaanka ayb iimaanka rususha ku kala geyn mayno bayna axadin manaa bayna fariiqin waxaa lagu kala geynayo aynan ku kala geynayninna waa iimaanka intaan qaar rumayna qaarna ma beeninayno macnaha saas amaa xagga shareecada iyo rasuulullaahi moxamed sal alla ly slam shareecadiisa waajibay nagu tahay iyadaana sharci ka dhiganayna amaa rusushii kale shareecadoodii iyagu waajib naguma ah wa qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waa maqalnay wa adacnaa adeecnay gufraanaka nadlubu waxaan dalbaynaa gufraanaka dembi dhaafka rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenna wailayka adiga xaggaaga unbaa almasiiru makaanu ahaanshaha iyo meesha loo ahaanayo ay ahaatay laa yukallifu llaahu waa soo marnay marka ayaddan oo kale macnaheeda laa yukallifu llaahu alla ma kallifaayo nafsan naf ilaa wuscahaa tamarteeda iyo daaqadeeda unbuu ku kallifayaa lahaa waxay leedahay maa wixii kasabad ay shaqaysatay nafsadii wa calayhaa korkeeda waxaa maa wixii igtasabad ay kasbatay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laa tu'aakhidnaa hanoo qabanin in nasiinaa haddii aan hilmaanno ow amase akhda'naa aan gafno hilmaanku waa duhuul can shay ow akhda'naana waxay tahay yacni qasad la-aan ma anan qasdin wixii waa naga dhaceen qasad la-aanay noogaga dhaceen ayb rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno walaa taxmilha xambaarin calaynaa korkanaga isran ballan adag korkeenna ha ku xambaarin oo aanan ku dhaqmi karin yacni cahdi iyo ballan adag oo inaan u istaagnaa aanan awoodaynin ilaahu korkeenna ha saare ayb kamaa sidii xamaltahu aada ugu xambaartay calala kamaa sidii xamalta aada u xambaartay hu culayskaas cala aladiina kuwii korkooda min qablina anaga naga horreeyey hade kuwaa alla markuu culayskaas saaraayo ma isagaa ka gardarnaaday maya iyaga markay dembaabeen oo wixii alla usoo dejiyey aynan ku dhaqmin ayaa lagu adkeeyey culaysna la saaray fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim dayibaatin uxillat lahum wabisadihim can sabiili illahi kaiira waahdihim alribaa waqad nuhuu canhu waaklihim amwaal annaasi bilbaili ilaa akhir ilaaya ayb rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno walaa ta walaa tuxamilnaa hanugu xambaarin maa shay laa daaqata tabar lana annaga aynan noogu sugnaanin bihi maagaba wacfu cafi cannaa xaggeenna cafi waqfir dhaaf lana annaga noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta adigu mawlaanaa mawlaheennaa tahay ka noo gargaarayo noo hiilinayna maamulayo fansur ilaahu gargaarnaa annaga noo gargaar cala alqowmi qolo korkood nooga gargaar alkaafiriina gaaloobay oo adiga ku diiday kuwaana ilaahu korkooda nooga gargaar labadan aayadood marka fadli aada u badan baa ku sugan ibnu kahiirna axaadiidtaas uu keenay nabigana sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi man qara'a labadan aayadood oo suurat lbaqara ugu dambeeya qofkii akhriya fii leylatin kafataahu habeen ninkii akhriyaa way ku filan yihiin waxay uga filan yihiin xirsi xir wax uu isku xijaabo uga filan salaatuleyl ajarkiis waa uga filan yihiin hadduunan soo kicin waa la yidhi marka laba aayadoodu aad iyo aad u fadli badan weeyaan ayaa suuradda lagu gebagabeeyey suuraddu marka axkaam aad u fara badan baa ku jirto macaani aad u ballaaran baa ku jirtay waxayna ka tarjamaysaa fadliga nabiga sala allahu alayh waali wasalam suurat lbaqara oo u sheegay saxaabadana waxay dhihi jireen suuratu lbaqara qofku haddii uu barto ou xifdiyo macaanideedana fahmo indhaheenna waa ku weynaa jiray qofkaas leanna waxaanu axkaama waxaasoo qisas ah macaanida aan kusoo marnay qofka fahmo si dhabana u garto kuna dhaqmo laa shaka wax weyn inuu ilaahay siiyey ilaahay intuu naga waafajiyey isagaan uga mahadinaynaa wixii aan ka gafnayna ilaahay baan dembi dhaaf ka weydiisanaynaa cilmi inuu ilaahay noo siyaadiyena waa weydiisanaynaa wixii intaan ka akrinayna inuu ilaahay nagu anfaco aakhiru tafsiiri suurati albaqara hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed